siduu u yahay
wuxuu ku yahay wuxuu yidhi reer bartaan iyo iyo balandilaalo iyo balandiryaalo uu yidhi waa gartay
reer martaan iyo reer martaan waa hawiye asagu reer martaan iyo hawiye waxba u qayban maayo reer martaan hadduu uu leeyahay waa hawiye reer martaan mhm
warkaas halkaasu ku haray kaasu wakii kama ah reer martaan sidee ugu hari karaa reer mataan hawiye waa ka ballaaran yahay reer mataan soo maaha reer mataan waa qayb ka mid a hawiye wax galabta laguma hadlo hadduu yahay reer martaan uu yidhi reer martaan wixii reer mataan leeyahay ma hawiye oo dhan aa yeelan kara marka hadde waa hawiye oo dhanba wixii aniga dhegaysaan ku leeyahay haye reer martaan waa hawiye hawiyana cid wax u qabanaysaa ma jirto waa gartay halkaa taa ugu gudig aha
nimanka kaloo hadlaya
aha
waxaan leeyahay xaalas dowladda gurigiisuu leeyahay gurigii ilaahay siibuu nuuhay buu ku leeyahay
waa gartay
waxaan ku leeyahay ra'yiga iyada la jiro waa xamas waa toddoba iyo toban degmo weeye laba balandiriyaa jooga shan iyo toban kaleetana waa habardiri waa hawiye dadka degane hawiye waayo dadka haysta hayaa sax ma dad haysta mise dad leh
war dad kale oo waxaa ku yidhi hayaa ku yidhi dadka hadlahoo hayaa ku yidhi oo haysta waa sideed iyo to- waa waa shan iyo tobanka degmo kaleeto waa hawiye mhm
in loo diiday oo la yidhi adigu wax kuma lihid oo ku doorday oo meel degan oo war waana kan war waxbaan ku leenahay war waxaana laka siiyo in inta tiri loo diidana ma jirto
waa gartay
waxa weeye dowladdan markii dalkan lagu kala tegey oo qoloba meel sheegatay siddeed iyo toban gobol oo ka mid yahay xamar ka mid yahay siddeed iyo toban gobol oo ka mid yahay qolo waliba eh, go- gobol ay sheegataa markii soomaaliya ay midnimada qaran ku xisaabtan jirtay eh, caasimada koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad iyo midda afraad intaasoo dhan balbaankiga dalka suuxa waa la yaqaan qolo waliba meesha ay joogtaa magaca iyoma baxday ayadaa joogto ku xisaabtanta cid kaleetana oo ku qabsataana ma jirto waxaan micnolahay marka in lagu hadlo hore la arko doodeeda laba sano lasoo galo oo la iskala taago oo lagu wada hadla waxaan micnolahayna ma eh, ma fiicna nin loo dhiilayo gurigiisa ma jiro madaxtooya ka dhaxaysa oo soomaali ka dhaxaysa oo dadkaasoo madaxtooya weeye oo dowladdii dhexaa joogto oo waa la isugu tagaa oo caasimada hadda ahayd madaxtooya ka dhaxaysa ma maqlaysaa warkaan kuleeyahay ha eh, nabadoon bayle ayaa doonaya inuu kula hadlo oo uu doodaada wax ka yidhaahdo inta kale marka nin gurigiisa lagu hayso lama arkee madaxtooyena waa la wada joogaahe degmooyinkaana dana dadka degana ku qorane nin loo dhiibay ma socdo nafsu garab kugu saaran tahay oo meel ka yimid oo dowladdan haddii alla kuu roon yahay wax kula ka laga sheergareeyey oo sheerkiisa ka haysta dowladda oo madaxtooyo jooga xaafadahana waa- meel uu xaafadu ka- uu degan yahana aan la arag in marka wax la qodqodo oo dad laga runaan gaaro wax fiican maahan ha la iska daayo cid waxeeda lagu haystaa ma jirto cid meesha ay degataa lagu farageliyaa ma jirto marka magaalo madax hadday tahay hadday caasimad tahay wixii caasimadaha dadka ka dhexeeya waa la haystaa